xaalada covid nineteen oo isbitaallo la seexinayo ayaa weli kusii dhacday guud ahaan qeyb badan oo kamid ah gobolka iowa waaxda caafimaadka dadweyne iowa kuma darin dhimashooyin cusub sababa la xiriiray dhibaatooyinka jirada ee ay la saac socdaan ilaa soddon xaaladooda cusub waxaa jiray lix kun boqol toban iyo afar oo dhimasho oo muddada cudurka socday ku dhawaad hal milyan oo iyo bar reer iowa ayaa si buuxda loo tallaalay isbitaal digadu waxay ka dhacday konton iyo afar bukaan ah taasi waa tan ugu hoseeyay tan iyo dhammaadkii maarso sanadkii labaatankii labaatankii heerkii waxtarka toban iyo afarka maalmood waa laba boqolkiiba gobolka oo dhan iyo heerkii todobad lehee maalmood ee waxtarka leh waa hal dhibac sagaal boqolkiiba qiimaha todobad todoba maalmood ee degmada woodbury waa hal boqolkiiba iyada shan kiis laga daray usbuucii lasoo dhaafay taasi waa sida laga soo xigtay macluumuudka websiteka coronavirus dhowr degmo oo ku saabsan muujina kiisaska ama horey infisiinka waayaa kaliyihiin manona ida cherokee bonavesta lion o'brien osceola amet iyo pocahontes si kastaba waxaa noqotay harkii tijaabada ee toban maalin ee su county waa toban boqolkiiba iyo plymouth waa afar boqolkiiba gobolka suu wuxuu ku daray toddoba kiis oo isbuucii lasoo dhaafay warbixin sanad leh ah ayaa u soo saartay n e k c foundation ee ayaa iowa kaliinta sagaalad uga gashay guud ahaan fayoobinta ilmaha warbixinta the kids count ayaa darjinaysay dowladda fayaboonta dhaqaalaha waxbarashada caafimaadkii sida kale qoyska iyo bulshada kheyrinada ayaa sheegay inkasta iowa oo ku jira darajo sare hudana waxaa jira howlo badan oo u baahan in laga qabto caruurta qoysasku warbixintu waxay ka talinisay in soo joogto ah loo baleeriyo amaxda canshuuraha dowladda federaalka iyo in la hoojiyo siyaasadaha gobolka iyo deegaanka ee sameynay qoysaska waxda iowa qaydarurku kheyradka dabiiga ah ayaa rajinaysa inay ku guriso dib u warshubada gobolka oo dhan ololo cusub i m a recycler campaign dib u warshadeyntu waxay jirtay muddo afartan sano ah laakiin saraakiisha ayaa dhahay weli kuma dhicin weli awoodeeda buuxda